bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada saaxib yaal wararka maanta ee raadiyaha gaarisa qodobada aan idiin hayana waxaa ka mid noqon doona dowladda kenya oo ka baaraandegaysa inay shaqaalaheeda ka mamnuucdo isticmaalka tigtoga toddoba-iyo toban sarkaal oo loo xiray musuq maasuq ka dhex jira waaxda socdaalka ee dalka iyo poland oo sheegtay in ruushka uu kusoo xadgudbay hawadeeda waa tahay halkaad weli nagala socotaanna waa radio garissa
kusoo dhowaada wararkaas oo faahfaahsan waa shan iyo labaatanka bisha saddexaad ee maarso labada kun iyo afariyo labaatanka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran profesa kithure kindhiki ayaa sheegay in golaha amniga qaran uu ka baaraandegayo in shaqaalaha dowladda laga mamnuuci karo inay adeegsadaan barta tigtoga ee lagu faafiyo muuqaalada gaagaaban arrintan ayuu wasiirka ka hadlay ama ka sheegay xilli uu hortegay guddiga baarlamanka waddanka ee u qaabilsan qabashada iyo dhegeysiga cabashooyinka dadweynaha waxa uu kindhiikii hoosta ka xariiqay in si gaar ah loo eegayo in saraakiisha sare ee dowladda laga mamnuuco inay barta tigtoga macluumaad ku faafiyaan iyadoo la tixgelinaya khatarta amni ee ka dhalan karta waxa uu intaasi ku daray inay sidoo kale ka fakarayaan in lasoo dhiso ciidamo difaac oo dheeraad ah oo kenya ka ilaalin doono khatarada dhanka internetka guddiga baarlamanka ee qaabilsan dhegeysiga cabashooyinka ay shacabka soo gudbiyaan ayaa eegayaa dacwad uu horgeeyey bob ndolo oo doonaya in barta tigtoga laga mamnuuco gudaha waddanka kenya waxa uu soo jeedintiisa u aaneeyey in isticmaalka bartan ay qeyb ka qaadanayso in kenyaanka ay lumiyaan as-aaska anshaxa iyo dhaqan wanaagga barasabka ismaamulka nairobi johnson sakaja ayaa dhakhaatiirta shaqo joojinta ku guda jirta u qabtay muddo laba iyo toban saacadood ah inay dib ugu laabtaan cisbitaalada ay ka shaqeeyaan waxa uu wacad ku maray in ciddii aan amarkan u hoggaansamin laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan oo ah in kuwo kale lagu beddelayo sakaja ayaa sheegay in dowladda hoose ee ismaamulka nairobi ay bilowday geedisocodka lagu shaqaalaysiinaya ardayda soo baratay culunta caafimaadka maadaama ay howlwadeennada shaqo joojinta sameynaya ay tani dalbanayaan sidaasi awgeedna aysan jirin sabab maangal ah oo ay u sii maqnaan karaan ama ay uga sii maqnaan karaanba xarumihii ay ka shaqeynayeen guddoomiyaha nairobi ayaa sheegay in marka ay dhammaato muddada uu saraakiisha caafimaadka u qabtay in dhakhaatiirta aan aanu kasug aanu ku sugnayn goobtiisa shaqo loo aqoonsanayo inuu shaqada isaga tagay barasabka ismaamulka nairobi johnson sakaja ayaa arrintan ka hadlay xilli uu kulan la qaatay mas-uuliyiinta ururka dhakhaatiirta dalka ee marka magacooda lasoo gaabsho loo yaqaano k m p d u dowladda dhexe ayaa ka dalbatay ansixinta isbeddel la soo jeediyey kaasi oo uu qorshuhu ahaa in lagu sameeyo xeerka tacliinta sare ee waddanka tani ayaa timid kadib markii ay arrinkan doodgeliyeen qaar ka mid ah xeerdejiyaasha dalka iyo bahda waxbarashada soo jeedintan ayaa ahayd in ardayda ay dowladdu ka bixiso qarashaadka waxbarashada ay keliya ku biiraan jaamacadaha iyo macadyada dowliga ah halka nidaamka hadda jira uu yahay inay sidoo kale wax ka baran karaan xarumaha gaarka loo leeyahay ee tacliinta sare hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamanka dalka kimani shungwa ayaa sheegay in laga baaraandegay saameynta ay dhaqangelinta soo jeedintan ku yeelan karto ardayda waxa uu carabka ku adkeeyey in kadib wadatashi ay la yeesheen wasaaradda waxbarashada ee dalka in la go-aansaday in isbeddelkan aan lagu tallaabo qaadin guddoomiyaha baarlamaanka dalka moses wetangula ayaa isna xaqiijiyey inuu aqbalay codsiga ka yimid kimani oo ah inaan waxba laga bedelin xeerka jaamacadaha ee university act ee lasoo saaray sanadkii labadii kun iyo labaiyo tobankii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran profesa kithure kindhiki ayaa sheegay in howlgal la sameeyey lagu xiray toddoba iyo toban sarkaal oo ka mid a shaqaalaha waaxda socdaalka iyo bixinta adeegyada muwaadinnimo ee dalka waxa uu intaasi ku daray in saraakiishan oo musuq maasuq ku eedeysan dacwado lagu soo oogi doono kindhiki ayaa xusay inay dhanka kala socdaan baaritaano ay hogaaminayaan saraakiisha waaxda sirdoonka ee dalka oo lagu aqoonsanayo a- howlwadeenno dheeraad ah oo ka faa-iideysanaya gab- ah, gaab- ga- gaabiska dhanka bixinta baasaboorada iyagoo dadweynaha codsiyo gudbiyey ka qaadaya lacago baad ah xilli uu ka soo hormuuqday guddiga baarlamaanka ee arrimaha isdhexgalka gobolka ayuu wasiir kindiki sheegay in dib u dhici ku yimid soo saaridda baasaboorada la xallinayo maadaama waaxda socdaalka laga bixiyey lacag dhan saddex boqol iyo siddeetan milyan oo shilin oo ay qandaraasley oo ay qandaraasley ku ku lahaayeen xilli uu ka hadlayey tallaabooyinka ay dowladda dhexe ku wanaajinayso waxqabadka waaxda socdaalka ee dalka ayuu wasiir ku sheegay in toddoba iyo tobanka sarkaal ee la xiray lagu tuhmayo qaadashada lacago laaluusha halka qaar ka mid a saraakiisha qaabilsan qandaraasyada meelo kale loo wareejiyey iyadoo oo uu qorshuhu yahay in qaar ka mid a saraakiisha ammaanka laga qaado xarunta dhexe ee waaxda ee daarta Nyanyo- nyayo house ee magaalada nairobi adeega qaran ee booliiska ayaa sheegay ayaa meesha ka saaray in in badan oo ka mid ah barkontaroolada laga sameeyey wadooyinka waaxda sida tan sheegtay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran professor Kith- kithure kindiki wasiirka ayaa laga soo xigtay in bar in barkontarool kale oo istaraatiiji ah ay sii jiri doonaan sababo amni awgood tani ayuu hoosta ka xariiqay in lagula tacaalayo falal dembiyeedyada abaabulan sida argagixisnimada tahriibka kala gudbinta hubka iyo maandooriyaha sharci darrada iyo badeecooyinka kontoro- kontarobaanka ah waxa uu wasiirka dhanka kale ka qowmameeyey dib u dhac ku yimid bixinta baasaboorada dalka iyo dukumeentiyada kale ee muhiimka u ah muwaadiniinta kindiki ayaa sheegay in si caqabadan loo xalliyo in dowladda ay bixisay saddex boqol iyo siddeetan milyan oo shilin oo ahayd deyn lagu yeeshay waaxda socdaalka ee dalka waxa ay lacagtan ka maqneyd shirkado waaxda ay qandaraasyo siisay markanna wararka kale ee soomaalida ra-iisul wasaarihii hore ee dalka soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa si adag uga hadlay wax ka beddelka dastuurka xilli ay meel xasaasi ah marayso xiisada ka dhalatay iskuday ay villa soomaaliya ku doonayso inay baarlamaanka ku mariso qorshaheeda ra-iisul wasaarihii hore ayaa ugu horeyn dhaliilay sida ay dowladda xasan sheekh u wado arrinta dastuurka isaga oo ka digay cawaaqib xumo ka dhalan karta wax ka beddelka uu rabo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya waxa ay dabada ka riixaysaa dastuur cusub iyadoo oo og inuu ka maqan yahay guud ahaan in dadka iska leh lagu wada qanciyo ayuu yidhi ra-iisul wasaarihii hore waxa uu tilmaamay in ficilada madaxda dowladda federaalka ee ku aadan soo saaridda dastuur cusub oo aan heshiis lagu ahayn ay albaabada u furayaan faragelinta beesha caalamka sida uu hadalka u dhigay sidoo kale waxa uu sheegay in cod baarlamaanka uusan xal u noqon karin xaaladda soomaaliya isagoona ka digay qalalaaso siyaasadeed oo albaabada u furi kara faragelin shisheeye ra-iisul wasaare cumar ayaa ku adkeysanaya in dhammaystirka dastuurka uu u baahan yahay is-afgarad ballaaran balse ay sax ahayn waddada ay ku wada dowladda hadda talada haysa ee uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh wasiirka gaashaandhigga soomaaliya ayaa qoraal dadka ka yaabsaday bartiisa facebooka soo dhigay saacado kadib markii la dilay sarkaal sare oo xoogga dalka soomaaliya ka tirsanaa iyo ciidankii uu watay qaar kalena ilaa iyo hadda nolol iyo geeri toona lagu laayahay qoraalka wasiirka ayaa u muuqday mid uu ku difaacayo xukuumadda uu ka tirsan yahay ee xasan sheekh kuna mashquulay arrimaha siyaasadda halkii uu xoogga saari lahaa shaqadii loo xilsaaray ee wasaaradda gaashaandhigga sarkaalkii labaad ee ugu sareeyey ciidanka xasilinta caasimadda iyo askar badan ayaa lagu dilay weerar ka dhacay deegaanka busley ee gobolka shabeellada hoose waxayna dadku aad ula yaabeen wasiirka oo soo qoray eh, warar kale xilli tacsida saraakiishaasna ay buuxdhaafisay baraha bulshada wasiirka ayaa qoraalka dadka ka yaabsaday ku yidhi nimaan kuu furi doonin yuusan kuu yuusan kuu rarin horaa loo yidhi hadda eber miya haddii aragtidooda ka dhiibtay qoraalkan ama dadkii aragtidooda ka dhiibtay qoraalkan ayaa waxay wasiirka u sheegeen in uusan ku mashquulin wararka kale halka tii amnigana ay weli tahay mid dayacan qoraalkan waxaa la qiyaasay in wasiir jaamac uu ku cabirayay dareenkiisa dooda ka taagan dhammaystirka dastuurka balse waxa uu talo waxaa u taallaa shaqo ka baaxad weyntan dastuurka oo dowladda u xil saartay laakiin dayacaad weyn ay ka muuqato sida dadka ka falceliyey qoraalkiisa ay sheegeen ugu dambeyn poland ayaa sheegtay in axaddii shalay ay ruushka ka dalba ay ka dalbadeen inuu sharaxo xadgudub cusub oo hawada sare ah kadib markii gantaal ruushka laga leeyahay uu ku xadgudbay hawada dalkaas ka tirsan neto qiyaastii laba kilomitir subaxnimadii axadda ka hor inta uusan ku laaban ukraine sida uu sheegay afeen u hadlay ciidamada poland hawada poland waxaa kusoo xadgudbay mid ka mid a gantaalada nuuca loo yaqaano cruise missiles ee habeenkii ay rideen ciidamada cirka ee federaalka ruushka ayay ciidanka ku yidhaahdeen barta x ee horey loo oran jiray twitter-ka iyagoo raaciyey gantaalka ayaa ku duulay hawada poland ee ka sarreysa tuulada osdro gobolka Lub- lublin waxayna hawada dalkaas uu ku jiray muddo sagaal iyo soddon ilbiriqsi ah waa gantaalkaasi dhanka kale ukraine ayaa sheegtay in ruushka uu dalkiisa ku qaaday weerar saddexaad oo gantaal ah afartii maalin ee lasoo dhaafay kaasoo ahaa kii labaad oo lagu bartilmaameysaday magaalada caasimadda ee kiev wakaaladda wararka ee apda ayaa sheegtay in digniintan hawada ee kiev ay socotay in ka badan laba saacadood warkii oo saaxiib yaal aad kala socoteen raadiyaha garissa waa naga intaas
waa tahay halkaad weli nagala socotaanna waa radio garissa waxaad ka dhagaysan kartaan warbixinadii ugu dambeeyey waraysiyo iyo falanqaynta dhacdooyinka maalin walba